bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaa taariikhdu ay ku astaysan tahay afarta bisha oktoobar sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee maamulka galmudug ayaa kasoo horjeestay hadal kasoo yeeray gudoomiyaha maxkamadda maamulkaasi oo maalintii shalay ahaa sheegay in xilka qaadis lagu sameeyey madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka oo ay xilka ka qaadeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug oo kulamo kala duwana ku yeeshay magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee uu ku shaqeeyay maamulkaasi waxa uu tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid aysan waxba ka jirin hotel uu magaalada ka degan yahayna uu ku qabtay kulan shir ah waa kulan saxaafadeed sida uu tilmaamay gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda cabdiqaadir maxamed cilmi kaasi oo sheegay in hadalkaasi uu yahay mid aan waxba kama jiraan ah go-aankaasina uu ahaa mid aan loo dhamayn oo si iskiisa uu kaga dhawaaqay sida hadalka uu dhigay warka soo baxay oo ninkaas yaxyashe cali sheegay inuusa waxaa kuu cadaynayaa sal iyo raad lahayn waxna ka jirin xaafiiskana uusa imaan waxaan dooninayaa inaan nays arag wada jir aan lagu soo saarin aysan jirin saaliyo raadna lahayn beenna ay tahay waxaana codsanaynaa waxaas qaylaasaha iyo dhibka galmudug ugu wada dawladdunas ka qayb qaadan asagana maxkamadda sharcigaa la keeno doonumad weeye iftirana diinta islaamku waxay ka qabta waa la og yahay galmudug dastuur bay leedahay sharci bay leedahay xildhibaanay leedahay guddoomiyaal bay leedahay oyaal dhaqan oo markaa ay leedahay soo dhisay wax walba garan kara ujeeda waxa dhibka waday waxaan weli ayadaa isxalinaysa xildhibaanada shan iyo labaatana madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoomiyihii baarlamaanka in in yacni ay qalad galeen burburin galmudug u keeneen maxkamadda sarada la keenayo sharciga aan ka qaadayno qarandirisna ay sameeyeen intaasu saxaafadda u sheeg mashau waalnaa masaxadu waalan yahay bal weydiiya dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaaf ayaa waxa uu tilmaamay inaysan maxkamad sare ka jirin deegaanada galmudug sida hadalku u dhigay waxa uuna tilmaamay in hadalladaasi ay yihiin kuwa layska dhahay waxaana arrintan ay cirka kusii shareeraysaa khilaafka baahsane haatan ka dhexeeya deegaanada maamulka galmudug mas-uuliyiinta isahaya ee madaxda sare ee maamulkaasi iyadoo si aadan looga hadalhayo deegaanada maamulka uu ka arrimiyo hadallada ku aadan khilaafka isdiidan ee ka dhexeeya madaxda sare ee maamulkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu wadaa maanta inuu u duulo magaalada khartuum ee dalka suudaan halkaasi oo casuumaad ka helay dhigiisa waddankaasi madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu wadaa in inta uu ku sugan yahay magaalada khartuum uu kulamo kula qaato madaxda maamulkaasi kalana hadlo xaalada maamulkiisa uu ku shaqeeyo iyo waa dowladda ay ku shaqayso iyo sidoo kale horumarada la gaaray iyadoona dowladda suudaan ay ka mid tahay dowladaha cilaaqaadka wanaagsan la leh waddankeena soomaaliya kooxo hubaysan ayaa askari ka tirsan ciidanka milatariga soomaaliya waxa ay ku dileen habeenimadii xalay qayba ka mid a degmada dharkiinle ee gobolka banaadir waa degmada wadajir ah iyadoona dilkan uu ahaa mid ay geystaan kooxa bastoolada ku hubaysan waxaana dilkan uu ka dhacay gudaha degmadaasi xilli la tilmaamay in sarkaalkan uu ka soo baxay goob uu ku sugnaa dabadeedna banaanka hore ee lagu dilay waxaana wararku ay tilmaamayaan in kooxaha dilka geystay ay goobta isaga baxsadeen sida uu sharaxayo gudoomiyaha degmadaasi
sarkaalka shaababa dhexe uu yahay koox basaladeedana ay meesha ku xabadeeyeen sarkaalkana meesha ka dhintay ku dhintay qof kale u dhawaana dhaawac uu soo gaaray intaba adigu taliyaha booliska iyo nabadsugada iyaguna islamarkiiba goobta tegay waxay ii sheegeen inay dhankay mucaarabeen ay ka daba aadeen runtiina weli ay ku daba taagan yihiin oo meesha ay ka baxeen iyo sistamkiiba ay ku mashquulsan yihiin dhinaca kale gudoomiye cumar waxa uu ka hadlay howlgalle inta badan habeenadii laga sameeyo magaalada muqdisho gaar ahaana degmada uu ka arrimiyo oo u tilmaamay inay tahay mid looga soo horjeedo falalka amni darre inta badan ay sameeyaan kooxaha lagu eedeeyo inay kasoo horjeedaan dowladda soomaaliya ka degmo ahaan waxaan bilownay howdada habeenkii ah isbeshali suuqa weyn goobaha dadku ku ganacsadaan xaafadaha oo intaba gudoomiye waaxidyada iyo inagoo iskaashanayna taliyaha booliska taliyaha nabadsugada waxaan ku sameynaa habeenka roondo oo maaragtay muxuu ahaa xiliyada hore oo dadku ay soo jeedaan oo shaqada lagu jiro maadaama dadka cadowga mulooyinka wax beegsada ay u badan yihiin maharkii inta ceshaha udhexayso dadkuna uu mashquulka yahay intaa markii dadka ay kala xaroodaan waxaa bila bilaabnaa habeenkii waktiyada dambe hondo maaragta muxuuha guud oo aan ku xasilinayno nabadgelyada halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxa ay ku waramayaan in ay ka dhacday halkaas shaqaaqo dad waxyeele ay ka soo gaartay koox hugaysan oo la tilmaamay inay ka tirsan yihiin kooxda daacish ayaa waxa ay weerareen taliyaha saldhigga baldhe ee ka tirsan magaalada boosaaso cabdiraxmaan saalax bare waxaana la tilmaamay in dhaawac uu soo gaaray asigii askari la socday waxaana sidoo kale shaqaaqada ku geeriyooday qof rayid ah sidaa wararku ay sheegayaan kooxaha geystay dilka waa shaqaaqadan ayaa ka baxsaday goobta ay falka ka geysteen ee gudaha magaalada boosaaso waxayna ciidamada ammaanka la sheegaya inay wadaan baaritaano ku aadan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxahaasi dhinaca kalena kooxda daacish ee fadhigeedu u yahay gobolka bari ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka ka dhacay magaalada boosaaso oo ay sheegeen inuu fuliyey shakhsiyaad ka tirsan ciidamadooda sida lagu sheegay war ka soo baxay kooxda waxayna tilmaameen inay tahay middan mid ay qayb ka tahay howlgallada ay ka sameynayaan magaalada boosaaso puntland ayaa hore waxay u sheegtay in ay daacish kula dagaalami doonto goobaha gacanta ay ku hayaan ee ka tirsan buuraha galgalo iyo deegaano ka tirsan maamulka gelm waa maamulka puntland oo muddooyinkii dambe la sheegayay inay ku xoogan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxdaasi wararka naga soo gaaraya gobolka mudugna waxaay sheegayaan in dad ay u geeriyoodeen gaajo iyo macluul awgeeda ka gadaal markii ay saameyn adaga ku yeelatay abaarta baasan ee ka jirta qaybo ka mid a gobolada dalka qaybo ka mid a gobolka mudug oo ay ka arrimayaan maamulka galmudug ayaa lasoo sheegayaa inay ka taagan tahay xaalad abaar oo aada u daran iyadoona dadka iyo duunyada saamaysay dadka qaar ayaa la sheegayaa inay u geeriyoodeen gaajo darteeda labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ilaa iyo sagaal ruux oo isugu jiro dhallaan iyo dadda ah oo ay hooyooyin ku jiraan ayaa ku geeriyooday qaybo ka mid a gobolka muduga sida ay sheegayaan qaar ka mid a dadka kasoo barakacay abaarahaasi oo haatan soo gaaray qaybo ka mid a magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi muduga
isla meel buu ka yimi waa kasoo barakacay annaga barakacayagu waa meel la yaraa baxdada waxaan usoo barakacnaa adduunyadiina waa naga dhamaatay biyihii waa naga dhamaadeen baraagihii waa qalaleen waa meesha waa lagu baktiyey xoolihii waa ku dhamaadeen waa iska soo dalowna marka waxaan meesha muslimku jiro dabka naga shidan shabaadiyaha wax kasoo qora helbad iyo jilable silabala dheere adduunyada iyadana ku haysa nabad dhamaatay oo kaga barakacnay meeshaan baa nimid meeshaan waa doog markaan waxaan ku joogna ilaahay og adduunyada iga dhamaatay adduunyada dhamaatay iska soo dalhaa
gabadhu meeshaan baa iyadoo iyadoo sakaraada la keen waxna loogama qaban yaa cudur ma dilin waxa cudur baa dilay wax kale ma dilin gaaja disha xaaladeedu anagu hadda waa nafta nagu jirta maahan wax kale waa haysana lama ah dhinaca kalena duqa magaalada gaalkacyo ee maamulka galmudug ayaa waxaa ugu baaqay dadka ku dhaqan magaaladaasi in ay gurmad deg deg ah u sameeyaan bulshada qaybaheeda kala duwan si loogu gurmado dadka abaartu ay saamaysay ee dhibaatada haysato waxauna dadka ugu baaqay in aysan jeclaysan waxa ay haystaan ee ay ku badbaadiyaan nafta dadka walaalahooda ee la dhashay ee haatan abaartu ay saamaysay soo ogaanay maanta sagaal qof baa labadii sitmaana lasoo dhaafay dhimatay afar kam sagaal qof baa ka dhimatay labadii sitmaana lasoo dhaafay dadkaasi waxay u badan yihiin dadkii abaaraha kusoo barakacay oo miyiga ka yimid qaarkood waxaana loo xaqiijiyey inay saddex ruux nafaqa darro u dhimatay gabar iyadana umushay oo dhimatay oo ayana layidhi nafaqa darre u dhimatay hal qof waxaa layihi gaajo u dhinto miyiga laga keenay aqbu u dhintay baa layihi oo waxaadii aada looga naxo weeye dhammaan hay-adaha samafalka iyo dadka muslimiinta ah waxaan ugu baaqaynaa qofku noloshuu qiimo ku leeyahay in gurmud dadkan lala soo gaaro waxaad moodaa dhibaatadiina way sii jirtaa dadkiina way ka daaleen inay wax bixiyaan dadka deegaanka reer gaalkacyo waxaan ugu baaqaynaa gurmadkii aada hore u samaysanoo kale inaad samaysaan oo dadkan ilaahay waa nagu fiirsanayaa qofkii saddex waqti wax cunaa u malaymahay maanta inuu aakhiro ku badbaadayo iyadoo dad dhimanayo qof walba hal waqti wax cun wixii kalena sadaqayso maanta welina dadkii roob ma helin dhibaatadiina sidii bay u jirtaa waqtigu waa dheeraaday hay-adihii dad tiro kooban bay wax siiyaan warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheera khiyaartaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray warka idiin akrinaya intaynu dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo